فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad warbaahinta islaamiga ka maqashaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo baafinaysa in ka badan boqol iyo afartan sargaal oo ka tirsan booliiskeeda kuwaasi oo ka baxsaday mid ka mida xerooyinka ku yaala muqdisho maxay tahay sababta ay u dhunteen saraakiishan xogo ku aadan warkan iyo cidda kashiftay warqad qarsoodi ahayd ee lagu raadinayay saraakiishan oo xabsiga loo taxaabay ayaan dhuuxa caawa idinkugu haynaa waa sidee xaaladda magaalooyinka awdhegle beriir iyo sabiid oo dhowaan ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dib ugala wareegeen ciidamada dowladda federaalka wuxuu wariye cabdulaahi soomaali ku soo arkay magaalooyinkaas waxaad maqli doontaan waraysi barnaamijka intuu socdo sidoo kale waxaan idinkugu haynaa diyaarad ay qaramada midoobe leedahay oo shil ku gashay garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho xogo dheeraada oo ka soo baxaya xubnaha saarnaa iyo siduu shilka u dhacay waxaan idiin soo gudbi doonnaa sargaal ka tirsan hay-adda duulista oo ka warramaya shilkan diyaaradeed iyo sida uu hadda xaal ku yahay hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan oo sheegay in dowladda federaalka aysan si buuxda uga talin magaalada muqdisho dhuuxa caawa inta uu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan tawjiihaad nuucee ah ayay xambaarsanayd silsiladda ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujraat ee ku baxaysay barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbixin ayaad dhegaysan doontaan warkii caalamka ayaa barnaamijka ka marnayn ee u diyaargarooba barnaamijka inta u socda dhegaystayaal waxaa diyaar ah oo igala qaybgelaya wariyaasheena cabdifataax maxamed qaasim cabdulaahi soomaali mahad cubayd iyo cabdiraxmaan beder farsamada barnaamijka waa cawil cabdulaahi waa mar kale iyo dhuuxa
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag aynu ku bilowno warkii caalamka waxaynoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder dagaal culus oo khasaaro xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada afgoy ee gobolka shabeellada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana sheegatay in halkaasi ku dishay ilaa i sagaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka kale dagaal culus oo maalintii shalay ay isku fara saareen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ayaa ka dhacay isla duleedka degmada afgoye ee gobolka shabeellada hoose askarta dowladda federaalka ayaana halkaasi looga dilay toban askari oo ay saraakiil ku jiraan iyadoona looga dhaawacay afar iyo toban kale ciidamada mujaahidiinta ayaana dagaalkaasi ku soo furtay laba qori oo ake fudi seben ah qori bikiama iyo qori arbiji ah tobanna ruux ayaa dhimasho ayaa dhaawac ku noqday duqimo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa duqimo loo adeegsaday madaafiicda goobta ku garaacay waqooyiga magaalada khanyuunis ee dhacdo koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro sidoo kale weerar toogasha oo ka dhacay magaalada rafax ee dhacdo koonfurta marinka khaza ayaa lagu dilay dad falastiiniyiin ah kuwa kalena waa lagu dhaawacay duqimo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mida marinka khaza ayaa lagu waramayaa inay ku shahiideen toddobiyo toban ruux oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza sheegtay inay shahiideen in ka badan afartii laba ruux oo shacab ah boqol siddeetiyo saddex kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen dhanka kale kooxda muqaawamada falastiin ayaa weerar gantaallaa ku garaacday deegaanka yuhuudda xooga lagu dejiyay ee sadiirood waxaana halkaasi ku dhacay dhowr gantaal oo laga soo tuuray dhanka marinka khaza diyaaradaha maraykanka ayaa duqiimo xoogan ka geystay dalka yemen iyadoona xuutiyiinta ee sheegtay inay soo riday diyaaradda ay dowladda maraykanka leedahay warbaahinta taageerta kooxda xuutiyiinta ayaa waxay ku soo waramaysaa in diyaaradaha dowladda maraykanka ay duqimaadu xoogan ka fuliyeen koonfur bari gobolka sacda ee waqooyiga dalka yemen islamarkaanay duqimaasi ka dhasheen waxyeelo kala duwan warbaahinta ayaa waxay sidoo kale sheegtay in shan iyo toban duuq inay ku dhaceen goobo kala duwan oo ku yeela magaalada duqimahan ayaa imaanaya iyadoo ay sii xoogeysanayaan weerarada xagga cirka ah ee ay dowladda maraykanka ka wado gudaha dalka yemen dadka ugu badan ee ku waxyeeloobaya duqiimaha ayaana shacabka marastii aan waxba galabsan dhanka kale kooxda xuutiyiinta ayaa waxay shegeen suulidin diyaaradday leedahay dowladda maraykanka nooceedun uu yahay m q nain kooxda xuutiyiinta ayaa sheegeen xilligay diyaaradan suulidayen ay ku jirtay howlgalla ay ku dhibaataynayeen dadka shacabka islamarkaan ay ku sugnayd hawada magaalada maarib ee bartamaha dalka yemen ma jirto wax warraw ilaa iminka ka soo baxay dhanka maamulka washington oo ku aadan diyaaradda lagu soo riday dalka yemen ciidamada dowladda suudan ayaa horumarro cusub ka sameeyey magaalooyinka alfaashir iyo albayd saraakiil ka tirsan militariga dowladda suudan ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadooda ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka wadaan koonfurta magaalada alfaashir iyo xarunta gobolka waqooyiga daarfuur waxayna maleeshiyaadka taageerada deg dega madaafiic ku garaaceen galbeedka magaaladaasi sidoo kale warida maxalli ayaa warbaahinta u sheegay in dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada suudan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic ama arsif u ka dhacay galbeedka magaalada beyd oo ah caasimada gobolka waqooyiga gordofaan oo ku taala bartamaha dalka suudan wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in dhowqa rasaasta laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada waxaana jira burbur xoogan oo soo gaaray qeybo ka mida magaalada sida bangiga dhexe ee dowladda suudan dhanka kale hogaamiyaha maleeshiyaadka dacmu sariic ama arsif maxamed xamdaan doglo ayaa waxuu si cad u sheegay inay ku soo jabeen magaalada alkhartuum islamarkaan ay ka soo baxeen halkaasi dhambaal codda uu xamdaan ku baayiyey bartiisa telegramka ayaa waxuu ku sheegay inay dib ugu soo laaban doonaan magaalada weliba iyagoo ka awood badan sidii hore waxaan xaqiijinayaa inaan ka soo baxnay magaalada alkhartuum balse allah idinkii waan ku soo laaban doonaa ayuu yidhi maxamed xamdaan doqlo hogaamiyaha kooxda arsef khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab ka kacay kaalin shidaal oo ku taala bartamaha dalka maleysiya dabaadu xoogan ayaa ka kacay mid ka mid ah kaalmaha shidaal ee ku yaala magaalada botra haitis ee gobolka slongar ee bartamaha dalka maleysiya iyadoona halkaasi ku waxyeeloobeen tobannaan ruux islamarkaanay basbeeleen guryo fara badan oo dersi la ahaa kaalinta shidaalka bayaan ka soo baxay shirkadda shidaalka ee waddankaas ayaa lagu sheegay in dabkan uu ka kacay mid ka mid ah tuubooyinka gaaska ee shirkadda saacaddu markay ku beegnayd laba saac iyo bar subaxnimo ama siddeed iyo bar subaxnimo waxay sidoo kale shirkadda sheegtay in kaalinta uu ka kacay dabkan ay gagaarkiisa ku yaalin ilaa i saddex kale oo iyagana ahaa kalmo shidaal balse aysan iyagu gaadhin dabka mas-uul ka tirsan maamulka gobolka sanongar ayaa waxuu dhankiisa sheegay in dabkan wuu saameeyey guryo badan oo deris la ahaa waxaana jira buu yidhi tiro dad ah oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen sidoo kale wuxuu sheegay in saacada kadib lagu guulaystay debinta dabka sawire iyo muuqale lagu baayiyey mareegaha internetka ayaana muujinaya goobtou ka kacay dabka oo ka baxaya hola caad u daran iyo kooxaha qaabilsan deminta dabka iyo samata bixinta dadka oo gudaha xarunta ka soo saaraya dad qaba dhaawacyo culus si kastaba dhacdadan ayaa ka mid noqonaysa shilalka gubasho ee muddooyinkan dambe ku soo badanaya dunida wararkii caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dowladda federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay baafinaysay in ka badan boqol iyo afartan sargaal oo ka tirsanaa booliiskeeda kuwaasi oo la sheegay inay ka baxsadeen mid ka mid a xerooyinka ay booliisku ku lahaayeen magaalada muqdisho waa xerada jenaraal kaahiye warqad qarsoodi ahayd oo keliya loo diray saraakiisha booliiska si loo dabagalo saraakiisha baxsatay ayaa waxaa maantay lagu faafiyey baraha internetka taliska hoggaanka ciidanka booliiska oo baafinaya boqol shan iyo afartan sargaal kuwaasi oo ay ku ogeed dowladda federaalka inay ku sugnaayeen xerada jenaraal kaahiye saraakiishan in la baafiyo ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhowaan ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa loogu yeero asluubta lagu daabulay furimaha dagaalka qaarkoodna iyagoo maxaabiis ahaan gacanta ugu jira ka soo muuqday warbaahinta al-shabaab
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiis hore ayaan ku guda jirnaa waa sidee xaaladda magaalooyinka awdheegle beriire iyo sabiid oo dhowaan ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dib ugala wareegeen ciidamada dowladda federaalka wuxuu wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ku soo arkay magaalooyinkaas waraysiga waxaa istuudiyaha labaad ee alfurqaan kula yeeshay cabdifataax maxamed qaasim wuxuuna u dhacay sida tan cabdulaahi waxaad safar ku tagtay deegaano iyo degmooyin ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waraysigana waxa uu si gaar ah diiradda u saarayaa meelihii ciidamada dowladda federaalk laga qabsaday oo shabeellaha hoose ka mid ah waxaad tagtay beriire oo kale awdheeglo oo kale sabiid oo kale oo u dhow afgooye bal sawir guud naga sii deegaanadaas xaalkooda marka hore
cabdifatax waa aad baad umahadsan tahay deegaanadaasi hadda xasilooni ayaa ka jirta dadka ku noolna si nabadgelyaha ayay ku joogaan dadka ku dhaqan deegaanadan waxay u badan yihiin dad beeraley ah dad xoololena waa ay ku jiraan dhulkana waa dhul dhul beereed ah oo webiga shabeelle oo maro dadkan dad beere qodata oo beeraha ka faa'iideysta dad nabadda iyo xasiloonida jecel nin beeraley ahna dee waa ka duwan yahay ninka xoololeyda marka meeshiisa dhibaata ay ka jirto ninka xoolaha le mesha hadii dhibata ku haysta wuu ku guuraya mogt ninka laakiin beeraleyda ah beertiisa meesha ku taala beerta ayaa maaratay sheegayan oo wax soo saarkeesa ka soo saartaa marka dad iska beero qodotaa dad nabadeed ay ahaayeen xaaladoodana way xasiloon tahay si guud marka dadku see u arkayeen isbedelka maamul ee ku yimid deegaanadooda waxaa la joogay ciidamada dowladda federaalka kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadeeda ayaa la wareegay ka waran dadka ee shucuurkooda iyo waxa ay dareemayeen runtii horta waxaan la soconaa oo dadka soomaalidu ay og yihiin kii dibad jooga iyo kii gudaha joogaba in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo waxa lamidka ah magaalo kastoo ay joogaan ummadda ku nool ay dhib ku qabaan waxaad ogtihiin meelaha ay joogaan in ay laba kun oo shilin qof ay u dilaan hadda waa laba kun oo shilin soomaali ah waa koob shaaho saddex kun oo shilin u joogaa lacag ka yar weeyaan labada kunna iyagu ma lahane waa lacagta canshuurta ama baad ahaanta ay u qaataan oo qofka markuu yirahdo warmahayee ugu soo noqo labada kun uu yirahdo xabad ay ku dhufanayeen waad aragtay in badan internetka in la soo geliyey muqdisho kale iyagoo dadka ku dilay marka waa ciidan dhibaato ehel u ah inay bulshada u geystaan dadkan marka dhibaatooyin ayay ku qabeen ciidamada dowladda federaalka hadday dhac tahay hadday kubsi tahay hadday dil tahay iyo wax kasta oo dhibaataho loo geysta hadday tahay handadaad intaba way ku qabeen waxaad la socotaa hadda warbixinadii aan soo diray mid ka mid a dadki aan wareysanayay oo dhalinyarada magaalada owdheegla ka mida wuxuu lahaa makiinadan aan ka shaqaynayo oo saliidda aan ku shiidayo gabolku hadduu dhaco waan xiri jira hadeerna intaan doonaan shaqay karaa habeenka aniga unbaa daalaya yacni waxa weyaan hadduu doono laba iyo tobanka habeennimo ama laba iyo tobanka saac wuu shaqaysan karaa waxaa xusad mudan magaalooyinka qaar waxaa jiray meelo dadka ka caaganaa oo aysan tegi karin oo u xirnaa buundooyinkaa ka mida
waa intii ciidamada dowladda federaalk ay joogeen ha waa intii ciidamada dowladda federaalk ay joogeen waxaa ka mid a meelo kale oo faras magaalaha ka mid a beriroo kale geeda waaweyn oo cambaa hoostood cali qaybtii harsanaysa qaybna meel banaanoo xerada ciidamada dowladda federaalk ay deganaayeen kaabi ku haysa daaqaya ayaan maaratay muddo eegay marka anigoo geedkii arigu harsanayay gees ka fadhiya ayaa haweeney soo martay dadka deegaanka markaas waxay tiri maxaa ka qurux badan oo ka fiican meeshan oo maanta ari daaqayo macnaha wax la yaab le ayay ku tahay in ariba meeshaas daaqaya lix sano muddo ah neef xoola iyo qof shacaba midna meeshaas cag sooma dhigin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah waxaa meesha maraya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo iyaga iyo shacabka isdhex marayaan aadan kale oqoonba keliya aad ku kala garanayso dadkan shacabka hub ma wataan nimankaana qoryaysitaan wax shakiya ama wax cabsi ah oo ay kala qabaan ma lahan iyaguna shacabka kama shakisana oo shacab kama cabsanayaan in ay maarata waxyeelo u geystaan shacabkuna kama cabsanayaan in ciidamadani ay waxyeelo u geystaan halka iska daadade nimanka dowladda federaalka ka tirsan meeshay joogeen duunyadu aanay imaanin muddo lix sana ah waata marka saddexda magaalaba si isku mida ayay u saameeyeen si isku mid ayay u saameeyeen xusad mudan hadda berire iyo deegaanka sabiid dadka xoogaa qaar baa xooga yar xooga yar qaxay markii xabaddu ay bilaabatay ayagoo ka baqaya in dee meesha maadaama dhulka dhul colaadad uu noqday xooga yar saameynta barteed ku lahayn waxaa kamid ahay diyaaradaha ee shisheeya oo ay arkayeen marka qaar ayagoo wax tuurtuuraya inkastoo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin aysan u cag dhigaynin marka magaalooyinkan waa magaalooyin isku xidhan oo ood wadaag ah oo dadkooduna ay dad beeraley ah wada yihiin inkastoo qaarkood ay xool leeyihiin marka si guud laakiin xasilooni baa ka jirta waxaad ka dareemaysaa dadka farxad ayaad ka dareemaysaa cabdulaahi intii aad joogtay halkaas waxaad mar soo dirtay warbixin qabaa'il ku deeqay xoolo ka waran munaasabadahaas yacni qabaa'ilkuma waxay geynayeen xoolaha furimaha mise yacni yabooh meelo kala duwan ka imanayay ayuu ahaa mise waxay ahaayeen nabadoonno jooga goobta
runtii waxaad la socotaa in walaayaadka islaamiga ah uu ka socdo gurmad ay fidinayaan qabaa'ilka iyo qaybaha kale ee bulshada qaarkood oo lagu garab taagan yahay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxaadna dareemaysaa in howshaana aanay ahayn howl xarakada keliyaho ay leedahay ay tahay arin ummadeed arin masiiriya in uu yahay dagaalkan lagu jiro ee lagala horjeedo shisheeyaha iyo nimanka ee dimuqraadiyiinta ah marka gobolka shabeellaha hoose qabaa'ilada degan qaar ka mida ayaa xoole dhiibay halka kuwo kalena ilaa yeminka ay guluf ku jiraan amaba dadaal ay ugu jiraan siday u dhiibi lahaayeen haddaba kuwaan ogahay dhabaha ku soo jira marka waxaad la socotaa inaanu soo dirnay warbixino la xiriidha qabaa'ilo furunta geelgeeyey iyagoo wada odayaasha dhaqankaakii halkaasaan ku wareysanay kuwo kale meel furunta ka sokays oo maaragtay sida farsooli oo kale iyadoo aan furun ahayn ayay ku dhiibeen laakiin xiriir deegaanadaas lale si loogu kaxeeyo ciidamada loo geeyo waxaa la yaab leh markaa dadka shucuurka ka muuqdo waa shucuur farxadeed waa dareen farxadeed waxaad dareemaysaa inay qanaaco iyo rabitaankooda ay xoolahooda ku dhiibayaan waxaad maqlaysay maamo ama hooyo ka mid ah hooyooyinkii meesha la yidhaahdo farsooley ku dhiibay timirta iyo buskutka iyo dharka iyo caagta tolanayaasha amaba galaysa baaqi ay direysay haween kalena ayagana codkooda sooma anaan qaadan lakin baaqaasoo kale direen oo oranaysay ragga fulayaasha ah nimanka waa laydiin jebiyey iska dhacash oo qoryaha ka soo qaata oo ka dabataga waxaad dareemaysaa in dumarku xataa geestooda ay ka qeyraysan yihiin marka waxaa la dhihi karaa looma kala harin nin qori sita oo dagaalamaya nin amiir ah oo hogaaminaya amaba toojiihinaya nin oday dhaqameeda oo xoola soo aroorinaya gabar dahabkeeda soo furaysa oo timir iyo buskud iyo go-yaashii lahugan lahaa ee kusoo gedaysa mid caagagdii saabanayaashaha ee tolaysa amaba hagaajinaysa macnaha waxaa la oran karaa waa howl aan loo kala maqnayn oo loo midaysan yahay waa dagaal ummadeed waa dagaal ummadeed cali maxamed geedi ayaa maanta idaacaddu ay sii deynaysay isagoo ka hadlaya oo oranaya waa cadow dadkii oo dhan ayaa la saftay buu leeyahay baraha bulshada kuwa xoolo bixinaya cali muxuu arkay runtii cali maxamed geedi anigu si shaqsigana waan u garanayaa asigoo ra-iisul wasaarahan is arki jirnay waa ninkii madaxtooyada magaalada muqdisho ka dhex taagay calanka etoobiya ee sawirkiisa internetka asiga iyo ninka la yihahdo maxamed maxamuud guulad gacmo dheer waa ninkii ka barbar dagaalamayay ciidamada etoobiyaanka waa ninkii yiri toban kilomitr oo muqdisho ah qofka lagu arka siga dambiile ah amxaaradana u fasaxay in maaragtay sheeg ay duqeeyaan ninkii ku khudbeeyey weeyaan maxamed dheere iyo cabdi qeybdiid xilal uguma aynaan dhiibin in dadka ay kareem iyo saliid u marshaan macnaha laba hogaamiye kooxeed asaga cabdullahi yuusuf midna waxay ka dhigeen duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir waa maxamed aare cabdi qibdido dagaal ooga hore uma dalaayey ahna asagana waxay ka dhigeen taliyaha biliiska marka waa nin taariikh xumo ee ku suntan marka dee ma asigaa cadow ah oo amxaaro iyo shisheeye la shaqeeya oo la shaqey jiray ilaa iminkana la shaqeeya mase waxaa cadow ah dadka soomaaliyeed ee dalkooda inay xoreystaan raba ee caasimadooda sheegaya ugandheska iyo burundigu ay fafadhiyaan ee kiniisada ay ka dhex samaysteen meelaha ay fadhiyaan ilaahay keyrkii ee lagu caabudayo gudaha magaalada muqdisho oo caasimada soomaaliya ah ma dadka inay iska xoreeyaan raba miyaa cadow ah mise asigaa cadow ah waa su-aal u baahan dadka somaliyed in isweydiiyaan muhiim ah waaya cabdulaahi isla mawduuca haddaan horey usii soconno dareenka shacabka ayaad ka hadashay waxaad tegaysa furimaha waxaan arkaya muuqaalkaaga adiga oo meelihii laga saaray ciidamada ku sugan buundadii taagan sidee buu ahaa shucuurka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ciidankan gobolka shabeellaha hoose ku sugan waxaa u hilaacaysa amaba u muuqata magaalada muqdisho marka aad taagan tahay deegaanka sabiid aad taaganta muqdisho xaafadaha uga sokeeya waxaan filayaa inay tahay tareedish oo ama oo kilomitr saddex toban halka afar iyo labaatan kilomitr markaa ku jirta haddii laga soo bilaabo kilomitr zero ama kilomitr eber halka la yihahdo markaa soddon todoba kilomitr ku jirta laakiin haddii tareedisho laga bilaabo sabiid iyo tareedisho oo muqdisho ka tirsan waxay isu jiraan afar iyo labaatan kilomitr waxaa kaloo la socotaa in ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin inta dagaalada qaar ay socdeen ay ku sugnaayeen deegaanada ceelasha biyaha iyo lafoole ad aragta muuqaaladii laga soo duubay oo internetka lagu baahiyey si ciidamada gurmadka dowladda federaalka ay uga hortagaan waana ka hortagaan waqti xiliyada qaar ciidankan marka waxay u muuqdaan ciidan hiigsanaya in ay qabsadaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya marka amar sugayaal ciidan ah ee qanacsan farxad ay ka muuqato iska xasiloon ayagoo isjecel niman dhalinyaro ah u badan dad caynkaasay ahaayeen oo maarata isaga wejiyadooda ay farxad ka muuqato guul ku fadhiya waxaad la socotaa magaalada layiraha berir inaan dagaal lagu qabsa oo niijab xoog loo ciidankii dowladda federaalka halka fadhiya ku dhaca awadeed iyo qoobgariir ku dhacay habeenka saqdhexa in ay dheelalmadeen anigu halkan baan ka tegey subaxdii sabiid la qabsaday waataan tabinta tooska idan kala qaybgalayay shan sac meelahaasaan baxay anigoo jiifa meesha la yirahdo doon buraale oo dulaadka qoryooley ah ayaa saq dhexe raggii aan wada soconay lasoo wacay markaasaa lagu yiri hadday ka baxeen berir aniga marka waxaan rabay inaan sabiid tago moogta marka hore waxaan yiri berire gaarigaa lagu baakimo ka sokeeyaan la istaagin warhaadha xaggan u soconay maye mase u dheglan kuwa kana midna laguma hakanay xaggan lage waatay barqanimo aan tagnay sababto adiga waxaad fiirinaysay maxaa news ah maxaa cusub ha ha maxaa cusub aan fiirinay warka hore war baa ka dambeeyey ma ogta warka haddii war ka daba maro midkaana xiise leh kan kalena gadaal baad ayaan ugu noqonaysaa marka ciidanka berire ku sugnaa waxay ka carareen rasaastoodii qaarkood iyo wixii agab meesha u yiilay waatan aanu soo tabinayno dadweynuhu ay guranayeen ilaa iyo haddana inay weli guranayan u malaynayayo meeshaas lix sana deganeen oo tacab badan baa meesha yaallo ma ahan wuxuu wax dhaqso ee ku dhammaanayo ma ahan marka ciidanka waxay aadeen dhanka la yiraahdo halka aalayaasir la yiraahdo amaba lambar konton agagaarkeeda ciidamada shisheeye ay degan yihiin way kala carareen oo muqdishoay galeen qaar mootooyin bay raaceen qaarna gawaari bay raaceen dowladda federaalka marka hore waxay ku tiri waa laydin xirayaa maxkamadda diyaar garooba kolkaasay qoryahooda wada koobgareysteen sida la ii sheegay oo yidhahdeen ninka noo soo dhowaado oo gaari saare na yidhahdo xabad baan kala daarayna deedna waa kuwa wada goosto muqdisho galay waxaa xusud mudan magaalada afgooye in qorsho ahaa in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu dego oo si uu dagaalka uga hogaamiyo xasan sheekh baa ku amray aniguna cadalaan tegaya huu yiri adiguna afgooya dagaalka hogaamana oo sababto ah ciidamada ayaa soo cararaya si loo celiyo ciidamada soo cararaya marka waxaa la yidhi si ciidanka niyadda u dhismo adiguna afgooya deg aniguna waxaan degayaa cadale cadale marka xasan degay afgooyana uu ra-iisul wasaaruu sheegay in uu u soo socdo al-shabaab toban gantaalay la dhaceen inay ka badnaayeen baan u malaynaya xeryihii ciidamada iyo halkii ra-isul wasaaraha lagu soo dhaweylaya qudheeday ku dhaceen marka ciidan badan baa ku dhinto qaarkood ay saraakiil yihiin maalintii labaad haddana isla bartii haddana sidoo kale gantaalo loogu garaacay waa niyajaba ra-isul wasaar waa cabsaday waa kan sida uu dabaguryeynayo shala soo dhaqaaqay oo diyaarad ku tegey lamber conton iyo sidoo kale baladogle halkii laysku ogaay maba teginba deedna muqdisho isaga noqdo waa ninka marka konton kilomitr dhulkaa isu jira aan maarata ku mari karin gaari aan ku mari karin muqdisho iyo lamber conton konton kilomitr isu jiraan wadadana iyagaa joogo kama xiran haddana ma mari karin marka sidaas bay u taallaa cabdulaahi meelaha qaar aad tagtay aad ka soo waramaysay waxyaabaha dadku aanay horey u ogeen laakiin lagu baraarugay waxaa ka mid ahaa xabsiyada meel god ah ayaad margashay isla markiina waad ka soo baxday bal nooga sheekay godkaas siduu ahaa iyo meeshuu ku yaalay
runtii waxaa jira marka aad wararka tibinayso ama aad xogaha baaraysid wax aad filaysay iyo wax lama filaan ah waxaan arkay wax lama filaan ah anigu xabsi adag oo dhismo adag ah oo shub ah waa arkay laakiin ma arag god inta la qodo oo weyn oo haadaan ah sidaas xabsi ku ah hadda waa god iska caadiya oo weyn oo la qoday oo hoos loo qoday afkana lasoo yariyo dhinacyada laga soo saaray tiirar ama qoryaa lagu dadbay dhinacyadii deedna waxaa la saaray jawaano cara ku jirto meel yaroo shabaq leh ayaa ka banaan qofkii marayaa xataa haddii meeshaas labaatan qofood ku jirto meeshaana xabsi isma oranaya dhawaqoodana lama maqlayo cidda ku jirta dhawaqooda lama maqlayo oo haddaa xataa ciidanku markay tageen haddii dadku jiri lahaa dhaqso lama arki dadka qolo ku jira waxaa laga yaabaa dhawaqooda in la maqlo ama qolkaba in lasoo aado lasirado qolkan hala jabsho ama dad ku jira ama qalab iyo wax kale ku jiraan in lasirado laakiin maba umalaynaysid marka buushashkii ciidamada u dhisnay gudihiisa mid ah oo qol jiingadah gudihiisa waxaa ka qodan god dheer oo hoos u dheer hoos buu u dheeryaha halkaasaa xabsi aheyd anigu ma arag laakiin nin baa ii sheegay oo ugu yidhi nin ku xirnaa jiray baan arka asigaaba tusay kii la tusay anigana tusay marka marka hore maba lagu baraarugu meesha inay xabsi ay tahay marka waxaan soo xasuustay xabsigii suuriya bishaar al asad iyo aabihii xaafid al asad meelihii dadku xiri jireen oo kale ayaa kuwaanna samaysteen waa ka tabaryar yihiin oo maarata io sheeg dhaqaaleysan ku dhammayn oo dhismayaasha ay samaysteen aysan samaysan karin maahane marka waa arrin cajiib ah waxaa ku fileed qol yaroo jiinkada inay samaystaan oo aan sidaas ciqaabtan dhibaatadan saa'idka aan lahayn oo ay dadka ay ku xiraan qolkaa yaraa ku filnaa laakiin waxay muujinaysaa xiqdi iyo xaasidnimo iyo bahalnimo iyo inaan dadka laga naxayn oo maaratay ay dugaag yihiin nimanku waya wax aad noo soo qaban karto gebagabadii ayaan ku dhownahay haddii lagu yidhaahda cabdulaahiyow maxaa kugu yaab badnaa ama maxaa ku soo jiitay intaad joogtay sabiid ama awdeegle ama beriire maxaad noo sheegi kartaa dhulkaas kuguma cusba waxaad tagtay iyadoo mar laga saaray xataa ciidamada ee shisheeye iyadoo ciidamada dowladda federaalk laga saaray sida warbixintaada ku jirtay maxaad noo soo qaban kartaa cabdulaahi waxaa soo jiidasho leh isla qodobadan horuu sheegay qaarkood oo ah sida dadku ay ugu heelan yihiin shacabka ah ugurmashada ciidamadan ka dulqaaday ummadda ciidankii shisheeyaha la shaqaynayay ee dowladda federaalka odayaasha qabaa'ilka waxaan ku dul wareystay buundada owdheegle waxa ay muujiyeen sida ay kaga go-an tahay hawshan iyo garab istaagooda shucuurka wejigooda ka muuqda markaad eegto waxaad dareemaysaa nin walba inay ka go-antay inuu qorigiisa qaato waxyaabaha kale oo xiisaha lahay waxaa ka mid a xasiloonada ka muuqata ciidamada joogay meesha furunta ah waxaad la socotaa ciidamada dowladda federaalka magaalooyinka ay joogaan habeenkii oo dhan xabaday ridayeen maalintii sidoo kale xabaday ridayeen heer saraakiishu waxaad arkaysa marna way ku canaananayeen oo ay lahaayeen war haddaad xabadii aad haysateen iska ridaan markii nimanka cadowga iskutin idin yimaadaan maxaad ku ridaysaan maxaad kula dagaalaysaan qorga meed olahaan ugula dagaalamaysaa marka sabiid baan seexda horta kuma sheegin baan u malaynaya sabiid oo toddoba kilomitr u jirta afgooye ayaan seexday xili waxaanu tagnay gelindambe aan tagnay markaan tagnay roob baa yimid adee dhul kaas caramadoogaan waad garanaysa marka roob yimaado wax dhaqaaqi kara male qolka aad ku jirto haddaad ka baxdo ama guriga aad ku jirto ka baxdo guriga kale intaad tegaysid waxaa weeyaan xaris baad ku jirtaa ina dhowr mar digir ay kugu dhacdo ood simbir raxato marka sabiid baan ku hoyday oo aan seexday oo toddoba kilomitr ay u jiraan ciidamada dowladda federaalka afgooye u jirta ay joogaan ciidanka jooga marka iska si xasiloon isaga jooga
marka meeqa saac camalaa jiifatay cabdulaahi mase habeenkaas in badan waa soo jeeday maya xilli horaan seexday xilli horaan seexday maadaama galabka roob da-ay oo markii la casheeyo waan iska seexday marka ciidan xasilooni ay ka muuqato farxad ay ka muuqato maaragtay isjacayl uu ka muuqdo saaxiibtinimo ay ka muuqato ayay ahaayeen marka arrimaha ayaa ka mid ahaa arrimaha soo jiidashada leh waya ugu dambayntii horey ayaad u sheegtay dhulka inuu yahay dhul tacabka iyo beeraha iyo ka waran waxaad ku beegantay iyadoo roobkii uu bilowday maxaa kaaga muuqanaya dhulka jiilaalkii inuu saameeyey dadka laftigooda bukaar iyo waxbaa meel la dhigan jirayoo ma tacbanayeen muddadii ciidamadan ay joogeen bal dhulka markaad ka sheekayso cabdulaahi iyo beeraha iyo xaalkooda horta dhulka waa dhul iska barwaaqa soorana oo inkastoo jiilaal lagu jiray haddana webigan biyuusan ay xoogaa sida hore ay ka yaryihiin oo meelaha qaaroo waagi hore gaari jira haddii aysan gaarin haddana dhul ballaaran oo ay ka mid yihiin degmooyinkan hadda aan sheegay weli webigu biyuu lahaa horta beeraleyduna way tabcanayeen beerahooda gaar ahaan dhanka sabiid oo kale beerahooda aaday bay u dhaqmaayeen oo maaragtay khudaar baa ku tiil oo dalagyo kala duwan baa ka baxayey sida horeba yaysan ahaanine haddana roobka markuu da-ay habeenkii aanu ku hoyanay galabtii marka roobku da-ay habeenkii aan ku hoyanay subaxdii cabaar baan soo joognay waan kusoo barqanay buundada qarkeedan fadhiyey waan xasuustaa ayagoo wata dadkii beeraleyda ahaa ayagoo wata gaadiidkan saddex lugoodleyda lera ayay afgooye ka imaanayeen wayna dhaafayeen si beeraha halkan joogno duleedkooda ku yaalla ay u abuurtaan amaba ay u tacbadaan marka farxad bay u ahayd roobkaa da-ay kadib ma garanay in roob kale uu galay in kale iyagoo marka qaarna beeruhu ay u baxayaan oo wax uga baxayaan kuwii kalena markaa ay beerahii tabcidooda ay ku howlan yihiin aadna niyaddooda ay usan tahay askartii dhibaatada ku haysay oo beeraha soo dhex geli jirtayna laga dul qaaday yaa iugu dambeysay aad buu u mahadsan yahay cabdulaahi yaasiin jaamac oo ka warbixinayay socdaaladii uu ku tegey owdheegle beriire iyo sabiid oo ka mida gobolka shabeellaha hoose halkaasoo laga saaray ee ciidamada dowladda federaalka ah waa hagaag kuwaasii dhegaystayaal waxa ay ahaayeen wariyaasheena cabdifataax maxamed qaasim iyo sidoo kale cabdulaahi yaasiin jaamac oo falanqayn ku sameynayey amaba waxaynu cabdulaahi yaasiin jaamac ka wareysanaynay waa sidee xaaladaha magaalooyinka awdhegle beriire iyo sidoo kale sabiid ka gadaal markii mujaahidiinta al-shabaab ay dib ugala wareegeen ciidanka dowladda federaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag markaana magaalada muqdisho diyaaradda ay qaramada midoobe leedahay ayaa waxa ay shil ku gashay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoona xogo dheeraad ah laga helayo cidda saarnayd iyo sidoo kale qaabka uu shilka u dhacay diyaaradda ayaa maantay waxa ay ka baxday garoonka magaalada muqdisho waxaana la sheegay inay kusii jeeday garoon ku yaalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay diyaaradda ayaa la sheegay in ay u bixi weysay lugta hore taasoo keentay in baylotyadii saarnaa ay diyaaradda dejin waayaan waxaynu ku soo celiyeen sida aan wararka ku helnay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa diyaaradda saarnaa labiyo labaatan xubnood oo u shaqaynayey amaba ka tirsanaa waxaa loogu yeero qaramada midoobe mid ka mid a saraakiisha hay-adda duulista ee garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa warbaahinta wuxuu uga waramay shilkan qaabka uu ku dhacay iyo sida hadda xaaladda garoonka uu yahay ka gadaal markii maanta uu hakad ku yimid waxaa saakay xiliyadii abaarihii afar saac iyo bar ilaa shan saac ka dhacay inta diyuurad oo nooceedu yahay kuwan toddobaatan iyo shantan ruux qaada oo u n ay leeyihiin wixii aaday magaalada baydhabo bailotkii markuu baydhabo tegey waxaa u caddaatay in aanay lugta hore u bixin marka bailotku wuxuu ku khasbanaaday inuu kusoo laabto magaalada muqdisho halkan wuxuu kusoo aaday lix saac iyo bar xilliga muqdisho uu kusoo aaday markuu halkan kusoo aaday marka waxaan samaynay diyuurad markii ay cilada ku timaado oo ay lagu bixi waayaan ama motor ay cilad ka qabto waxaa la sameeyaa procedure loo raaca habraac loo raacay leedahay habraac ayaan samaynay baddaan korgeynay si holaca loo yareeyo dabka loo yareeyo shidaalkiiaan ka dhamaynay diyuuradii intaan ayadaa shidaalka ka dhamaynaynay waxaan samaynay wax alla wixii diyuuradaho diyaar noqon kara oo markaa bixi lahaa oo falaadyo lahaa ayaan boobsiinay wixii dega lahayna waa dejinay marka alxamdulilahi diyuuradii waxay soo degatay toddoba saac iyo bar ayaan dejinay kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha hay-adda duulista ee dowladda federaalka oo ka waramayay shil maantay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaagga dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaan ku guda jirnaa towjiihaad noocee ah ayay xambaarsanayd silsilada ta'amulaad suuradaha nuur iyo alxujuraad ee ku baxaysay barnaamijka dhuuxa waraysyada warbixintan idinku soo maqan waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheena mahad cubayd
هذا كلام الله فالزم فهمه إعجازه متجدد لا يهرم ramadaan waa bil barakaysan oo uu allaah soo dejiyey qur-aanka kariimka sidaasii darteed cibaadaadka ugu waaweyn ee la qabto bishan waxaa ka mid ah akhrinta qur-aanka kariimka iyo in lagu tadabburo sidaasi ayayna ahaayeen salafka iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim innagoo ka duulayna dhaqankaasi ay salafku lahaayeen ayaannu maalmihii tegay ee ramadaan waxaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idinkugu soo gudbinnay ta'amulaadka suuradaha nuur iyo alxujuraat oo uu duubay allaha u naxariistay sheekh khaalid baadarfi oo ka mid ahaa culimmada iyo hoggaanka mujaahidiinta jasiiratulcarab labada suuradood ayaa ah suurado ku fadhiya ahmiyad gaar ah marka la joogo jaanibka akhlaaqda kaadsiimada iyo sida ay tahay inay muslimiinta dhexdooda u ahaadaan uliya diirkeeda tuhmadaha aan caddaymaha ku dhisnayna uu qof weliba oo muslim ah kaga difaaco walaalkiisa kale ee muslimka ah كشفنا حين ندرس آية عن وجه إعجاز ومعنى يلهم marka loo kuurgalo labada suuradood waxaa kugu soo noqnoqonayaa nidaaga iyo yeeritaanka uu allaah u yeerayo dadka iimaanka leh ahar loo tiiriyo cabdulaahi ibnu mascuud radiallaahu canhu wuxuu odhan jiray marba haddii aad maqashaan yaa ayuhaladiina aamanuu dhigta raariciya waa uun khayr laydin farayo ama shar laydinka reebayo sidaasi darteed suuradaha nuur iyo alxujuraat ayaa ah suurado xoojinaya kana qayb qaadanaya hagaajinta akhlaaqda muslimiinta taasoo waqti xaadirkan duulaan adag lagu hayo waana sababta uu sheekh khaalid baadarfi u doortay diyaarinta durustan waana isla sababta ay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dadaal ugu bixisay inay u tarjumto luuqadda soomaaliga تفسير بورك سعيكم فلقد أتم الفضل رب منعم xalaqaadka ta'amulaadka suuradaha nuur iyo alxujuraat ayaa ka koobnaa ilaa labaatan xalqo waxaana miisada ay lahaayeen ka mid ah inay koobnaayeen sheekhuna inta badan ku dadaalayey in aayadda uu isdultaagayo u keeno tafsiirka muctamadka ah ee culimmada iyo siday u qaadaadhigeen markaas kadibna wuxuu raacinayey hadal kooban oo nuxur leh oo ka tarjumaya tawjiiha guud ee aayadda
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
sheekh khaalid ibnu cumar baadarfi abilmiqdaad alkindi wuxuu ahaa daaci mujaahid iyo muhaajir ah isagoo ka mid ahaa dhallinyaradii muslimiinta ee u jihaategay afghanistaan duulaankii midoogii suufiyeed duulaankii maraykanka ee dalkaasi kadibna wuxuu ka mid ahaa muhaajiriintii ku soo noqday waddamada carabta hase ahaatee waxaa lagu qabtay dalka iiraan halkaasoo uu muddo ku xirnaa kadibna waxa ay ku wareejiyeen xukuumaddii cali cabdalla saalax ee dalka yemen sannado xabsi ah kadib wuxuu alle ku manaystay sheekh khaalid nimcada xorriyadda durbana wuxuu ku biirayay mujaahidiinta jasiiratulcarab mas-uuliyado kala duwan iyo shaqooyin ay muslimiintu dheefsadeen ayuuna sheekhu qabtay waxaana ka mid ahaa qadaha ama garsoorka iclaamka ilaa ugu dambayntii uu noqday amiirka guud ee mujaahidiinta jasiiratulcarab wuxuu sheekhu xoogga saaray jaanibka dacwada iyo caddaynta xaqa intii uu ku sugnaa faqriga jasiiratulcarabna wuxuu duubay silsilado duruus ah iyo tobaneeyo kelimaad boorin iyo caddaynta xaqa ah kuwaasoo laga heli karo maktabadda turaadka jihaadka ee mucaasirka ah waxaana ka mid ah taxanaha tarjamadiisa aad dhegaysateen maalmihii tegey ee ta'amulaadka suuradaha nuur iyo alxujuraat
تعيش مبادئ فينا وتبقى وأصحاب المبادئ في القبور
ندفن الأحباب نأسى إنما نتحدى نحتذي وجه المحال مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال وإلى أين عرفنا المبتدى والمسافات كما ندري طوال ليس ذا بدء التلاقي بالردى قد عشقناه وأضنانا وصال وانتقى من دمنا عمته واتخذنا وجهه النار نعال نعرف الموت الذي يعرفنا مسنا قتلا ودسناه قتال وتقحمنا الدواهي صورا أكلت منا أكلناها نضال موت بعض الشعب يحيي كله إن بعض النقص روح الاكتمال ها هنا بعض النجوم انطفأت كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعال تفقد الأشجار من أغصانها ثم تزداد اخضرارا واخضلال
ورووا تربها بدم النحور
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii soconnaa hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka aysan si buuxda uga talin magaalada muqdisho cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa wuxuu ka hadlay warqaddii uu dhowaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka u diray donald trump taasi uu ku sheegay inuu ku siinayo saldhigyo iyo dekado ku yaala waqooyiga soomaaliya ciro ayaa wuxuu sheegay in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh aysan si dhammaystiran uga arrimin magaalada muqdisho dhulka uu sheegay inuu maraykanka siinayana uu yahay dhul uusan isaga ka talin waa kan cabdiraxmaan ciro hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan wax la yaab leh wax lagu qoslana ah ee warkii ku jiray warbaahinta ee ka soo yeedhay madaxweynaha soomaaliya ee iyagu maam isagoo maamuli karaya la xamar haddana warka ah inuu ku baayactamayo dekeda berbera iyo madaarka berbera ku qoray waraaq uu qoray madaxweynaha dalka maraykanka waxaan u sheegayaa beesha caalamka iyo madaxweynaha maraykanka iyo dadka soomaaliyeed meel ay joogaan iyo dunidao dhan ba somalilan dalkeedana iyadaa ka talisa baddeedana iyadaa ka talisa cirkeedana iyadaa ka talisa somalilan waa dal madax bannaan dowladaha mustaqbalkana ka mida insha allahu somalilan waxay u aragtaa hadalkaa ka soo yeedhay hogaamiyaha aan ku fillayn nabadgelyada xamar ee haddana sheeganaya berbera inuu yahay hadal dhaawici kara nabadda gobolka xasiloonida gobolka waxaanu ka digaynaa arrintaasi inay tahay arrin lagu jiha habaabinayo beesha caalamka oo beesha caalamka laftigoodu iyagoo og arrintaas ay kaba jawaabeen inaanay ka talin muqdisho iska daayo meelo kale ay sheegtaan berbera maanta somalilan dalkeedana iyadaa ka talisa sidaan sheegay dhulkeedana iyadaa ka talisa go-aankeediina iyadu ka go-aa waxay leedahay xukuumad lagu doortay doorasho oo dalka matasha waxaan u sheegayaa beesha caalamka inkastay og tahay iyo dadka soomaaliyeed iyo dunidaba somaliland xasan sheekh madaxweyne kama aha wuxuu ka madaxa yahay muqdisho muqdishona kuma filna oo xaaladeeda waynu ka warhaynaa somaliland ciddii doonaysa inay la macaamisho ama xidhiir la yeelato ama wax uga baahan waxaa go-aanku ka go-a shacbiga somalilan iyo xukuumaddiisa cid kaleo ku gorgortami kartaa cid kaloo ku baacibshtegi kartaa cid kaloo ku dilaal tegi kartaa midina ma jirto shacbigana waxaan leeyahay waxba hadalka odayga dhibaatada badana haysato waxba yuu khalkhal idin gelin kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan ciro madaxweynaha maamulka la baxay somalilan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشامي لدين عظيم هو الشامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي